qaybta shanaad beejka toddobaad farqadda saddexaad racfaan ganacsi lagu baadi soocay inuu yahay heerka ba ca da ama e waxa uu racfaan ka qaadan karaa lacagta la saaray isaga oo bixinayo bayaan lagu kaabay qoraallo ama dokumentiyo la caddeeyey racfaan waa in loo sameeyo si waafaqsan qaybta lixba saasay buuqu ku qornayd awal waa inuu wasiirka faahfaahin ka bixiyaa marka tan wasiirkay ku noqonaysaa qaabka haybsooca iyo cidda racfaanka laga qaadanayo iyo meesha racfaanka loo qaadanayo qaybta toddobaad beejka sagaalaad farqadda toddobaad canshuur dhaafka iyo cabirka ugu hooseeyo urur aasaasi ahaan loo abuuray hadaf cibaado diimeed oo ay ka mid yihiin masaajidda kaniisadaha macaabidda buugga saasay ugu qorneed awal guddiga joogtada wuxuu soo jeediyey in gebi ahaanba meesha laga saaro farqadda toddobaad ee qodobkan maadaama ay suurtagal ahayd in dhulkeenna aan laga dhisi karin goobo cibaado oo aan ahayn kuwa muslimiintu ku cibaadaystaan meesha ugu dambaysa bejka lixaad oo ah guddigu isagoo mudnaan gaara siinaya lacagta shilinka soomaaliga wuxuu soo jeedinayaa in lacagta la qaadayo ee cashuurta lagu lagu qaado shilin soomaali iyo u s d laguna muujiyo xeerka dhexdiisa taasi ma suuragelayso waayo sarifku waa isbedelaa raydka joogta ma aha marka shilin soomaaliya haddii hadda lagu dhex muujiya iyo doolar oo wada socda beri hadduu sarifkii ama kordho ama nusqaamo dhib baa ka imaanaya marka mar haddii xeerkii daqli ururinta la ansixiyo sharcigii qarash bixintii oo muhiima ma kuu diyaarsan yaha waa qodobka labaad midaynta dhaqaalaha ma maxay noqonaysaa ma degmada beledweyne iyo degmada jowar mase dhammaan hirshabeelle waa su-aasha labaad su-aashii saddexaad ah mar dhow ee baarlamaanku wuxuu soo saaray xeer oo xaquuqda baarlamaanka ah ma aaminsan tahay xaquuqdaas baarlamaanka inaad fulin doonto
saddexdaas sadar ay ugu hooseysa xog qoran laakiin wasiirku awood uma laha inuu deegaan canshuur ka joojiyo haddii ay sababo gaar ah yimaadaan waa in baarlamaanka la hor keenaa oggolaanshaha laga helaa aadaad umaadsantihiin haddii waxaweyaan milkiilihii uu maqan yahay kiraystaha haddii waxaa weyaan isaga canshuurta uu bixiyo guriga kiradiisa guriga ayaa canshuurta laga rabaa maahan lagama rabo hadday tahay canshuurta mid ku saabsan guriga waxaa laga rabaa milkiilaha
marka waxaan leedahay in lagu caddeeyo isbitaalada kan cashuurta loo dhaafaayo iyo iyo kan cashuurta laga qaadayo
waxa maanta aad bartaan jiilasheeda ka dambeeya ayay ku socon doonaan idinka ansixin doona ceeb iyo wanaag horta waxay leedahay idinkaa qaadan doona annagu shaqaalan nahay waa idin hor keennay wixii aqoonteenna oo aan ku kordhin karna waa keennay bini aadamna nahay waa qaldami karnaa waxaan kaloo raaligelin ka bixinayaa waxyaabahan oo canshuuraadka caalamka waxaa laga soo koobiyaareeyey caalamka waddamada reer galbeedka haddaad tagtid masaajidada iyo meelaha lagu cibaadaysta diin kastaba ha noqotee canshuur lagama qaado saas darteeda ayagana kaniisad ugu dareen waddamada dibadda masaajid wax laga qaada ma leh annaga golaha wasiirada haddaan nahay waa ka reebnay kaniisadda waa ka soo reebnay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed ayaa ku dhawaaqay sidii baarlamaanku ay ugu codeeyeen hindisharciyeedka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle
waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ka aamusay afar xildhibaan waxaa ogolaatay kow iyo afartan xildhibaan
alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxaan la ansixiyey labo waa dhismihii wasaaradda iyo arrimihii daqliga midda kalena akhrisyadii kale uu ku jiraa waxaan rajaynaynaa isaguna inaan berito ansixinno waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada hirshabeelle